soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur inta aan gudagelin dhambaalada maxaa noo haysaa daanda waa mahadsan tahay dhegeystayaasha waxaan usoo qaban doonaa heesta maryam iyo fanaanka bashiir cali xuseen inta badan ayaa waday mawilada afkaadoon kuunayahay hadalku iyo kuumaqsuudiyo meermeyeerigaay inta badan ayaa waday mawilada afkaadoon kuunayahay hadalku iyo kuumaqsuudiyo meermeyeerigaay moodayii xaajadu meel wacan nibarayso meherkadiiyo loo haray wayo durankadkaasun macsalamaygu tiri kaamana mufiibni ahtiyaadu meel dayan waxaadaan tamayadi ayadurankataako macsalamaygu tiri kaamana mufiibni ahtiyaadu meel dayan waxaadaan tamayadi filanay maryanay marna kama filanay inaad mayaay leedahay warmaantaadi tiri wanaka filanay maryanay marna kama filanay inaad mayaay leedahay warmaantaadi tiri wanaka hadaad mooda caashadu maalma qura inuu yahay ficnigii samaada uuniyo cayaar baad moodaysaa hadaad mooda caashadu maalma qura inuu yahay ficnigii samaada uuniyo cayaar baad moodaysaa adigu anigu maraaxaday jicilaigu adkaysan mahadadiiso igu badan mid kalaa la haysta marna imaadan mudan intuusan igu maraaxaday jicilaigu adkaysan mahadadiiso igu badan mid kalaa la haysta marna imaadan mudan nariiganhaad afkamalaaqayeeshoon isukayimacaysa urgaanihayniyo mushkiladigu abuurtay isna muranka taagtoon macsalamaygu tiri kaamana mudiid axdiyaadu meel dayan waxaadaan kamayaabin misna muranka taagtoon macsalamaygu tiri kaamana mudiid axdiyaadu
aan intaasi ku dhaafnay heestaasi dhambaalka ugu horreeyana waxa uu naga soo gaaray xasan ismaaciil maxamed iyo cabdikariim axmed maxamed nimcaan jaamac maxamed iyo yaasiin jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine iyo khadar maxamed jaamac suuri maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye axmed maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga meelo kala duwan waxay hambaliyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah roodo axmed maxamed iyo maxamuud haye oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhambaalkana wuxuu noogu yimid hooyo shanqaro maxamed cali aabe xasan maxamed xaawo xasan maxamed iyo caruurteeda maxamed xasan maxamed iyo farxiyo xasan maxamed iyo naadiyo cabdiwaaxid maxamed bakar xasan maxamed iyo habaryar nuurto maxamed cali iyo caruurteeda maxamed cali saqaawe iyo xaaskiisa habaryar nuurto xasan cali iyo caruurteeda abtitaliyow iyo habaryar khadiijo iyo caruurteeda hooyo xabiibo cali ciise iyo aabe axmed sheekh cabdi iyo saciido axmed cabdi faadumo axmed cabdi maxamuud axmed cabdi iyo xaaskiisa kifaayo maslax maxamed yuusuf maxamuud axmed haaruun axmed cabdi iyo xaaskiisa dhammaan dadkaasi waxa ay tahniyad dhalasho gaarsiinayaan maryan xasan maxamed iyo aadan cabdiraxmaan guuleed oo dhowaan gabar ay ugu dhalatay magaalada muqdisho degmada dharkeenley waxaana ay leeyihiinna gabadhaas waxaa loo bixiyey muniiro cabdiraxmaan waxaan leenahay muniir allah ka dhigitiisu weynaata oo waalidkeed dalkeeda iyo dadkeedaba waxtarta heesta kale aan dhegeystayaasha nuur usoo qabanayno waa ima baran codadkii maxamed yuusuf iyo zahre axmed
सरे आशा खबर में मंगोर बरकरे आशा वो खबर में गुब्बिने साई जी गुरे गुरे अडाया गुरे गुरे अडाया अरे यो नू जगे குதிரை சாயும் மகள் பெரியதயா மகள் பெரியதயா நிறையோ மாமலே மாமலே Thank
haatan aan dib ugu laabanno dhambaalladii aad inoo soo dirteen waxaa noo baaqaya hooyo aamine cabdi iyo caruurteeda iyo aabe cabdi maadey iyo hooyo canab diiriye gurxan aabe aadan barre maadey iyo caruurtooda farxaan aadan barre maadey iyo xaaskiisa sahre gaashaan iyo caruurtooda xasan xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa ayaan doctor axmed muuse iyo caruurtooda cabdulaahi xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo hooyo ruqiyo carab macalin iyo caruurteeda hooyo canab foore iyo caruurteeda iyo cabdikariim xaaji cabdiraxmaan maadey xaaskiisa iyo caruurtiisa iqre xaaji cabdiraxmaan maadey odageeda iyo wiilkooda xuseen xaaji cabdiraxmaan maadey xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan reer xaaji cabdiraxmaan maadey oo kale ah baa la yiri ruun xaaji cabdiraxmaan maadey rees xaaji cabdiraxmaan maadey iyo cayn xaaji cabdiraxmaan maadey xamse xaaji cabdiraxmaan iyo xusni xaaji cabdiraxmaan iyo cabdicasiis iyo weliba cabdiweli xaaji dhammaan dadkaasi oo kala jooga soomaaliya canada u k ireland iceland sweden iyo kenya waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdishakuur xaaji cabdiraxmaan iyo milyuun cabdikariim cilmi oo ku aqalgalay magaalada isiyoolo ee dalka kenya waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allaha idinkala siiyo aamiin
waxaa noo baaqaya cabdulaahi faarax xaaji aadan iyo maxamed faarax xaaji aadan hodan faarax xaaji aadan adeero cumar xaaji aadan cali xaaji aadan cabdi xaaji aadan nuux xaaji aadan maxamed xaaji aadan jaamac maxamed xirsi maxamed nuur xaaji maxamuud iyo cabdi maxamed xaaji aadan waxaana ay dhammaantood tahaniyad hawada u marinayaan khadar faarax xaaji aadan iyo aamino xuseen xasan oo ku aqalgalay degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin iskuwaara ee barnaamijka kala siiyo owlaad qaar qabta aamiin aan mar kale dib ugu laabanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heestaani ay ku wada luuqaynayaan awees khamiis iyo luul jeylaani cali
But this is why you are, it's wrong.
هري عاشق لقيت saanta soo qaatay shacabka isaan saanta soo qaatay shacabka isaan adleen ku sugaaye waa shaqaaqee waad soo socdaa markaa seexanine waad soo socdaa markaa seexanine kamar ii lahaawaa dabigay ku taale ma ku seegine igu Thank you.
rigaala ku haay eegseegi meysige laatikee waxiid u qoree rigaala ku haay eegseegi meysige laatikee waxiid u qoree
waa soo socdaa markaad seexanine waa soo socdaa markaad seexanine kamarkii lahaawadaa digay ku taale ma ku seegine kamarkii lahaawadaa digay ku taale ma ku seegine saanta soo qaatay shacabka isaan saanta soo qaatay shacabka isaan adlee musugaaye waa shaqaaqee adlee musugaaye waa shaqaaqee waa soo socdaa markaad seexanine waa soo socdaa markaad seexanine kamarkii lahaawadaa daandureyo hambalyadan waxay naga soo gaartay hooye khadiijo kaysane mayow iyo hooye deeqo cusmaan maxamed cabdi barre iyo faarax cali barre mahad cabdi barre iyo cabdiraxmaan maxamed nuur qiyaas maxamed nuur iyo dhuux axmed xuseen cabdiweli faarax barre salme maxamed cabdulaahi sulaymaan sheekh xasan geedi iyo axmed dhaqane daahir dhammaan asxaabtani waxay u hambalyeynayaan arooskii iyo aroosada ceeble aadan ducaale iyo muxidiin cabdi barre oo ku aqalgalay magaalada gaarisa ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen isku waara ubad khayr qabana allah idinku arsaaqo aamiin dhambaalkana waxa uu noogu yimid ah aabbayaasha kale ah cabdulaahi cabdi aadan cabdi cali xuseen cabdi cali xasan cabdi cali maxamed cabdi cali ibraahim cabdi cali iyo farxaan cabdi cali eedooyinka kale ah maryan cabdi cali sarreeye cabdi cali iyo cabdiyo cabdi cali iyo ceebla cabdi cali iyo riyaaq cabdi cali gabay cabdi cali iyo seynab cabdi cali iyo mayran cabdi cali isaaq cabdi cabdule iyo cumar madyarow doctor maxamed cabdulaahi cabdi deman ibraahim cabdi sayruuq ibraahim cabdi ubax ibraahim cabdi mahdi ibraahim cabdi shaakir ibraahim cabdi iyo dhammaan asxaabta waxayna tahniyad hawad u marinayaan cabdikariin ibraahim cabdi iyo xamdi daahir qaasim oo arooskoodu uu ka dhacay degmada beled xaawo waxaana ay leeyihiin ducada waa xaggeena arooskaasi allah ka dhigo ayaa leenahay kii ay kala kulmaan bashbashii barooqe eebban uu kala siiyo owlaad khayr qabta mar kale aan ku laabanno dhankii heesaha waxaan idiin haynaa heestan macaan oo ay ku wada luuqaynayaan salaad maxamed shardi salaad derbi iyo xaliimo cabdi afweyn eeqadii jacaylkaas uurka iiga taagto oku arinkaas igu sii adkaase ebadii jacaylkaas uurka iiga taagtoon sidii oku arinkaas igu sii adkaase ibtiladani haysa inayahay adaa igu abuure ibtiladani haysa inayahay adaa igu abuure mamarkaani saragnayba balaya siibee markaan is aragnayba balaya siibe nama markiyaas inantay mamarkiyaas istaareexday annaa orxumaadi ayaadiga tag leedaay ahey iyo wahe axdi male haweeno ahesiyo wahe axdi male haweeno waayaha adduunkiyo nafsiga adeego arbiciyo hamistuba waayaan isdhaafe waayaha adduunkiyo nafsiga adeego arbiciyo hamistuba waayaan isdhaafe adameelud gooniyo inayahay jaareeoge adameelud gooniyo inayahay xareegle jooge axdigiyo wanaagiyo dabadiilowle axdigiyo wanaagiyo nabadii lowde
yowan ahdi male haweenkuye ahe yowan ahdi male haweenkuye
warqadda dhankayga ugu dambaysa waxay naga soo gaartay hooyo dhoofo haaroole iyo caruurteeda aabbe cabdiraxmaan maadayax iyo caruurtiisa abtee cabdikariim cilmi iyo hooyo faadumo cabdulaahi iyo caruurtooda hooyo zamzam yuusuf iyo caruurteeda hooyo khadiijo nuux iyo caruurteeda hooyo sahro dhaqane barwaaqo xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurtooda iyo wiile xaaji cabdiraxmaan iyo dhammaan ilmo xaaji cabdiraxmaan maadey oo isku duuban waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay gaarsiinayaan malyuun cabdikariim cilmi iyo cabdishakuur xaaji cabdiraxmaan maadey oo dhowaan ku aqalgalay magaalada siyoole ee dalka kenya waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin waxa uu dhambaalkana nooga yimid qadar sugow waxa uu joogaa dhambaalkana wuxuu nooga yimid qadar sugow salaad waxa uu joogaa beled xaawo waxaana uu halkan ka salaamayaa farxada cali daahiya iyo dhuuxa xuseen cabdi basra sugow salaad iyo saciid sugow salaad maxamed salaad jilcow iyo xabiibo salaad jilcow iyo kiin khaliif cabdi iyo iqra jilcow farxaan jilcow cabdixakiim jilcow iyo zakariya jilcow iyo ayaanle jilcow iyo sacdiye sheekh yuusuf waxaan filaynaa in ay dhammaantood ku dhegaysanayaan heesta kale aan dhegaystayaashana u soo qabanayno waa iskumaan ogeyn codkii cabdiqaadir xasan heestaasi ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo wax nuurka kaa jirin afka lagama sheego afeefkuu horraysiyo madka simoo dambeeta midin lagu jaalaa عقبات هذاليو أررو كوينا عيل كان بورنيو أدقين ودقاني ميو لولهني وحنورك كاجرين أقلقا مشيغو أفكو هريسيو أتكتي مودن بيتا يدين لغو تالا عقبات جهزاليو أرلوك وينا عيل كان بورنيو حديقين الدقاني ميو لولهني kumaanogin inadoo kuweyda kumaanogin inad bixiisuaya kumaanogin inada raaxi goysa ilkiyo xabaashanayaad iyo seeda asaagiga reebta kumaanogin inadoo kuweyda kumaanogin inad bixiisuayaka kumaanogin nada raaxi goysa dilkiyo xabaashanayaad iyo sida asaagiga reebta isreexdi maanto aday kuwa qaatee استريح مانتو هذيك وقاتي وادي انا روسي ولا نيم آية استريح دمانتو هذيك وقاتي استريح maanto aday ku waqaati wadigana roose wala niibnu ayaa ulashada naftiida ogolaati ruuxan arxan igalayno umiyaha dhammaantiis uga soo godoomi inkastoo dabaaliyo jiraan ku leedahay ida aar libaaxday isa kugu gubaanu aya malahaduusuye naftiida ogolaati ruuxan arxanii galayno umiyaha dhammaantiis uga soo godoomi inkastoo dabaaliyo ixtiraam ku leedahay sida aar libaaxday isha kugu gubaano aya malaha duulkuye iskumaan ogin cilmi uugti loo qooday iskumaan ogin in adigu afgoysa iskumaan ogin inan kala isdhowna ilkiya xabaashana inaad iyo siisa asagayga reebta iskumaan ogin cilmi uubti loo qooday iskumaan ogin in adigu afgoysa iskumaan ogin inan kala isdowna ilkiyo xabaashana inaad iyo siita asagayga reebta istirixdi maanto aday ku waqaati istirixdi maanto aday ku waqaati wadigana roose wala niibnu ayaa استريح دمانتو ركوع خاتي استريح دمانتو ركوع خاتي ودي انا روسي ورهيب